Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya ahna Ku-Simaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Sheekh Aadan Maxamed Nuur Mudoobe ayaa qaar ka mid ah shacabka ku nool caasimadda Muqdisho salaada ciidda kula tukaday masaajidka Isbahaysiga Islaamka. Guddoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Mudoobe oo salaada ciidda kadib la hadlay dadweynihii masjidka ku sugnaa ayaa ugu hambalyeeyay munaasabadda ciidda isaga oo dadka Soomaaliyeed markaasi ku booriyey garab istaagga dadka danta yar isagoona ugu baaqay dadka Soomaaliyeed midnimo iyo wadajir.
ilaah baan ugu shukrinaynaa maanta masaajidadan waa camaran yihiin inba dalka ka jira guulaa la gaadhay ilaahay in looga shukriyo oo maaragtay ummadda soomaaliyeed nicmada ilaahay siiyey in ilaahay ugu shukriyadaa loo baahan yahay yacnii walaaltinimadooda isjecelkoodii wanaaggoodii dowladnimadoodii inay xafadadaan ilaahay waxaan ka barinaynaa in qalbigeen ilaahay isku soo dumo yacnii aan noqonno midnamo midnama ayaa lagu gaari karaa dhammaystarka dowladnimadeenni iyo shacabkeen soomaaliyeed oo dhibaato badan soo martay oo dalkan barwaaqad ah ku dul nool ku gaajaysan oo u baahan dawlad u adeegto iyo ayo ammaan ay ku shaqaystaan u baahan in laisgarabstaagaan loo baahan yahay walaalayaal waxaan leenahay maanta waa maalin barakaysan waa maalintii tobanaad oo maaragtay ciidul adlaha tobankii maalmood ilaahay ammaanay maalinta ugu dambaysayaan ku jirnaa ilaahay waxaan ka barinaynaa in ilaahay tawfiiqdana waafajiyo cibaadada naga aqbalo qalbigaan isku soo dumo ilaahayaan weydiisanaynaa allahuma alif quluuba bayna cibaadika almu'miniin yaan leenna ilaahayaan barinaynaa dhammaan islaamka dhan in ilaahay qalbigood isku soo dumo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan in ilaahay qalbigood isku soo dumo si maaragtay ay guul u gaaraan mid adduunyo mid aakhirab taasaa ilaahay ugu barinaynaa aad iyo aad aad u mahadsan tihiin ilaahay waxaan ugu shukrinaynaa maanta yacni sida masaajidadan ay u camaran yihiin ummadda soomaaliyeed farxaga u iidayso meelaha weli dhibaatada ku jirtana ilaahay waxaan ka barina ilaahay noo fududeeyo midnimadeeni iyo dadnimadeeni adduunyadeen aakhiradeeni ilaahay ha noo suubiyaa inaan inay suubato inaan ku dadaalno taasa asfarayna aad iyo aad aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu